faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed aa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar
duhur wanaagsan halkan waa raadiyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka duhur qodobada aad maqli doontaan haddii allah awoodala laga hela waxaa ugu dooroon maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun dil ah ku riday askari dil darawal mootobajaaj ugu geystay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaya rag hubaysan oo xalay weerara ku qaadaya taliyaha ciidamada gaarka ah ee madaxweyne xaafa warar dheeraad ah oo ka soo baxaya qarax bambaano oo xalay lagu weeraray bar kantarool oo ku taalla magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ahi u cideeyey somalilan faysal cali waraabe oo sheegay in danaha somalilan ay ku jiraan cid walba oo khilaafsan dowladda soomaaliya kenya oo cara dhuunta goysay iyo soomaaliya oo jawaabo ka sii caraysiinaya joogta uga dhigtay waa warbixin warka duur aad ku dhegaysan doontaan muwaadiniin u dhashay dalka bangaladesh oo ka mida noqday dadkii ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay somalilan qaar ka mid a hodayaasha iyo cuqaasha gobolka sanaag oo ku baaqay in shuruud la'aan lagu joojiyo dagaalbeeleedyo ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolka sanaag qodobadaasi wixii soo raaca warka duhur ayaad ku dhegaysan doontaan balse imika
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa duhurnimo sabdi a taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha shanaad ee mey labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaasi aad maqasheen waxay ahaayeen warkeena duhur ee maanta kuwooda ugu doorka roon imikana warkii oo dhan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil ah ku riday askari dil darawal mootobajaaj ugu geystay gudaha magaalada muqdisho ee caasimada dalka yuusuf maxamed axmed ayaa warkan muqdisho inooga soo diray maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukun dil ah ku riday askari ka tirsanaa ciidamada booliska soomaaliya oo horaantii bishan magaalada caasimada muqdisho ku dilay wada mootobajaaj maxkamadda ayaa ku heshay cali maxamuud axmed oo ah askariga dilka bareerka u geystay wadaha mootobajaajka sideedii bishan aynu ku guda jirno dilkaas oo ka dhacay isgoyska tarboonka ee degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaa sidoo kale askarigan uu dhaawacay nin kale oo sarifla ahaa wadaha mootobajaajka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray allaha u naxariistee cabdirasaaq yuusuf guure xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in la hor keenay markhaatiyaal iyo caddeemo ku aadan dilka iyo sidoo kale hubkii uu adeegsaday askarigan dilka wadaha mootobajaajka iyo dhaawaca uu u geystay sariflaha xasan cali nuur shuute oo ah guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaana ku dhawaaqay go-aanka maxkamadda ee xukunka maanta ay gaartay markay aragtay maxkamaddu caddaymaha dembi muujinta oo ay ka mid ahaayeen caddaymaha laga qoray maragga iyo dhibanaha dhaawaca ah qiraalka laga qoray eedaysanaha warqadda caddaynta dhimashada iyo sawirrada marxuumka mootadii uu wadaha ka ahaa marxuumka qoragii uu dilka ku geystay eedaysanaha oo noociisu ahaa ak nambar eber sideed eber sagaal lix markay dhegaysatay dooddii u dhexaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeedh eelinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacayay eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane deble buliis cali maxamuud axmed uu yahay dembiilo galay dembiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum cabdirasaaq yuusuf guure ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa marar badan xukun dil ah ku riday askar dilal bareer ah u geystay dad shacab ah askarigan ayaa noqonaya askarigii labaad oo ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed oo muddo laba toddobaad gudahooda lagu xukumo xukun dil ah kaas oo sabab uu ahaa in la xukumo dil uu u geystay wada mooto bajaaj yuusuf maxamed axmed radio cadaado magaalada muqdisho mahadsanid yuusuf faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya rag hubaysan oo xalay weerar ku qaaday taliyaha ciidamada gaarka ah ee madaxweyne xaafa cabdirashiid cali maxamed taliyaha ciidanka gaarka ee madaxweynaha galmudug calas ibraahim guleed ayaa xalay ka badbaaday iskudaydil oo lagu damacsanaa in lagu qaarajiyo taliyaha ayaa sheegeen arrintan ay qabsatay xilli uu kusii jeeday hoyga madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf uu ka degan yahay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug taliya calas waxa uu tilmaamay in afaafka hore ee guriga madaxweynaha lagu diyaariyey ciidamo hubaysan oo ka tirsan galmudug balse sida uu sheegay u abaabulnaa habqabiil waxaa uu intaa ku daray in rasaas muddo socotay iswedaarsadeen ciidamadiisa iyo kooxdii weerarka ku qaatay inkastoo aanay jirin dhimasho iyo dhaawac ka dhashay rasaastaas sida uu taliyuu xaqiijiyey taliyaha la weeraray oo aan saakan la xiriirin si aan wax uga weydiino weerarka xalay lagu qaaday isagiiyo ciidamadiisa kama jawaabin taleefanka balse dhinaca kale warar hoose oo soo baxaya ayaa qeexaya in taliyaha iyo ragga xalay weeraray ay maalmo ka hor is afdhaafeen inkastoo aan rasmiyan loo shaacin waxa ay isku qoomeen raggii weeraray taliyaha oo ka tirsanaa ciidanka galmudug balse xalay wakhtiga ay weerarayeen taliyaha u abaabulnaa habeeleed ayaa goobta isaga tegey ma jirto xog intaasi dhaafsiisan oo raadhiga cadada ka hayo weerarka xalay lagu qaaday taliyaha ciidamada gaarka ee madaxweynaha galmudug calas ibraahim guleed warar dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax bambaano oo xalay lagu weeraray bar kantarool oo ku taalla magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ahna xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdirashiid ayaa isha ku hayay wararkii ugu dambeeyey sida aynu ku werino wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegaya in xalay bamgacmeed lagu tuuray bar kontarool ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa koonfur galbeed soomaaliya goobjoogayaal ku sugan goobta ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhaawacmeen laba askari oo kontaroolka ku sugneed waxaana qaraxa kadib la maqlayay rasaas ay ridayeen ciidamada halkaasi ku sugnaa koontaroolka la weeraray oo lagu magacaabo al axmaar oo ku yaala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa xilliga bamgacmeedka lagu tuuriya waxaa halkaasi ka socday waa howlgal baaritaan oo ay sameynayeen ciidamada koonfur galbeed soomaaliya koontaroolka al axmaar waxa uu ku yaala xaafadda howlwadaag ciidamada ayaa durbo bilaaba howlgallo ay ku raadinayaan dadkii ka dambeeyey qaraxaasi booliiska maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhallinyaro kusoo qabta howlgalkooda mana faahfaahin saraakiisha ammaanka inuu ku jiro ruuxii bamgacmeed ka tuuray iyo in kale sidoo kale xiriir aynu la sameynay saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaana kuwa baydhabo si aan wax uga weydiino howlgalladan ay sameeyeen dadka ay ku soo qabteen nooma suurto gelin kama aysa jawaabin qadka taleefanka sidaanoo kale dhowr jeer oo hore waxaa qaraxyo u badan bamagacmeed lagu tuuray gooba ciidamada ammaanka ay ku baarayaan gawaarida waxaana waxyeelada ugu badan ay gaarta askarta iyo dadka la socda gaadiidka ku sugan koontarooladaasi mahadsanid cabdirashiid hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ucud ee somalilan faysal cali waraabe ayaa sheegay in danaha somalilan ay ku jiraan cid walba oo khilaafsan dowladda soomaaliya injineer faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ucud ee somalilan oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ayaa waxa uu ka hadlay kulan uu nairobi kula qaatay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu sheegay waraabe in kulan ay la qaadan doonaan cid walba oo ay u arkaan inay ku jirto danaha somalilan taasi oo micno ahaan u dhigan in somalilan uusan dano gooni a u haynin cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hase ahaatee ay isku xulufo yihiin dhammaan inta danahooda ka arki weysa dowladda soomaaliya ee mucaarada iyo maamul bale hogaamiyaha mucaaradka xusbi wadajir iyo kuwaas kaleba waan la kulmaynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa weeye anaga qofkii danta somalilan ay nagaga xidhan tahay ee waanu la- ee weliba qadiyadayada fahamsan aan state of denial ku jirin waa la kulmaynaa weli waxaanu jeclahay anaga xisbahaan inaanu ku casuumno giddogoodaba hargeysa oonu tababarna siino seminar siino arrimaha soomaaliya soomaaliyana aan ka wada sheekaysano sidii loo loo kala dhammaystiri lahaa si kastaba nairobi oo hoy u noqotay mucaaradka iyo maamul goboleedyada caraysan ayay kulan ku yeesheen toddobaadkiina dhaafay hogaamiyeyaasha xisbiyada mucaaradka wadajir ee soomaaliya iyo ucida somalilan waa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo faysal cali waraabe markaana waxaynu eegaynaa warbixin ku saabsan kenya oo caro dhuunta goosatay iyo soomaaliya oo jawaabo kasii caraynaya mar walba joogta uga dhigtay siyaasadda guraacan ee ku dhisan boobka iyo handadaada ee dowladda kenya ay ku doonayso in danaheeda ay kaga fushato soomaaliya ayaa ah mid heehaabaysa iyadoo hadba dowladda kenya dhinaca ay isku dayeyso inay ka soo gasho xukuumadda muqdisho dhul bad aysan lahayn iyo badrool ay sannadood uga furnayn oo mulkiyadooda gebi ahaanba ay leedahay soomaaliya ayay doonaysaa inay jilaabato iyada oo dunida oo dhan ay eegayso xayiraado safiira cayrin duulimaadyo joojin xumaynta xiriirka labada dal iyo la safashada mucaaradka iyo maamul goboleedyada waa seef markan ay kor u haysa kenya ayna u aragto in ay tahay midda keliya ee soomaaliya ay kaga guulaysan karto kenya waxay istusisay in ay xumayso xiriirka dowladda federaalk soomaaliya lana safato maamul goboleedyada kala qaybsanaanna ka dhex abuurta soomaaliya in ay tahay waddada loogu ogolaan karo biyaha iyo dhulka soomaaliya ay doonayso inay gacan marooqsiga ku qaadato iyada oo dalkeeda u diiday inay galaan xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka socda dowladda federaalk soomaaliya ayay qaabilaysaa kenya xubno ka socda maamul goboleedyada iyo mucaaradka ka soo horjeeda dowladda uu hogaamiye maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha qaranka oo aamusnaan iyo jawaab siyaasadeed oo laga fiirsaday caado uga dhigtay tillaabooyinka ay qaadaysa dowladda kenya carada kenya ay u qaaday soomaaliya ayaa soo bilaabatay markii lagu qabtay magaalada london ee caasimadda dalka u k kulan looga hadlayay xirmooyinka shidaalka soomaaliya oo laga sahmiyey goobo badan waxaana kenya oo la dhakafaarsanayd dacwadda dhinaca badda ah ee ka taalla maxkamadda cadaaladda ee i c j ay fajac ku noqotay in soomaaliya laga soo saaro shidaal waxaana ay go'aansatay inay xumayso xiriirka labada dal waxaase arrintaasi gacan siyaasadeed ku qabtay dowladda federaalk soomaaliya oo jawaabaheeda lagu tilmaamay kuwo ay kaga guulaysan karto dowladda kenya quburo dhinaca siyaasadda aad u falanqeeya oo iskugu jira soomaaliya ajanabi waxa ay sheegeen in jawaabaha soomaaliya ay yihiin kuwii ugu habboonaa maadaama sida ay xuseen xiriirka labada dal oo xumaado uu dib u dhigayo dacwadda taalla maxkamadda cadaaladda ee i c j oo lix bilood kadib la filaya in go-aan ay ka gaarto dacwadda dhinaca badda ah ee soomaaliya iyo kenya waxaana kenya haddii sidaasi ay dhacdo ay ku andacoon lahayd in marka hore la xaliyo khilaafka labada dal taasina wakhti badan ayay qaadan lahayd oo waxa dib u dhici lahaa go-aan aanka gaaridda maxkamadda i c j ee dacwadda badda soomaaliya iyo kenya xiriiro kulamo iyo wada shaqayn dhow ayay kenya la yeelatay maamul goboleedka jubbaland ee uu hogaamiye axmed maxamed islaam axmed madoobe waxayna isla go'aamiyeen inay isla jiibiyaan maadaama axmed madoobe ay isku dhacsan yihiin madaxda qaranka uuna doonayo oo uu ka shaqaynayo sidii uu mar kale ku soo laaban lahaa maadaama ay dhowdahay wakhtiga uu dhacayo xilayntiisa qoraal toddobaadkii lasoo dhaafay uu daabacay wargeyska the star ee ka soo baxa dalka kenya ayaa si cad u kashifay arrimo badan oo kenya ay ku weynayso dana ay ka lehayd soomaaliya gaar ahaan jubbaland oo ay qayb ka tahay in laga wareejiyey ciidamada kenya goobo muhiim ah oo ay kaga sugnaayeen magaala madaxda ku-meelgaarka ah ee jubbaland ee kismaayo oo qayb uu ka yahay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo laguna wareejiyey ciidamada etoobiya iyo in madaxda qaranka ay doonayaan in ay meesha ka saaraan axmed madoobe maadaama uu xulu fadhow la yahay xukuumadda nairobi uu hogaamiyo jomo kenyatta kenya waxaa kale oo ay sheegtay in dowladda soomaaliya ay doonayso in gebi ahaanba dalka ay ka saarta ciidamadeeda beddelkoodana ay isticmaasho ciidamada dowladaha eritreya iyo etoobiya taasina waxay dhabarjab ku tahay danaha kenya ee soomaaliya waxay dalkeeda kenya ka soo ceyrisay safiirka soomaaliya ee nairobi waxa ayna la baxday safiirkeeda muqdisho isku socodkii labada dal ayaa qalqal ku jira sidaasi oo ay tahay kenya iyada oo ku tillaabsatay arrimahaasi dhowrka ah haddana iyada ayaa ka gubanaysa oo kalsooni kuma qabto tillaabooyinka ay qaadayso haddaba waxaa la wada sugi doonaa tillaabada xigta ee xukuumadda isku ciilkaambinaysa boobidda biyaha iyo dhulka soomaaliya shacabka soomaaliya ayaa dhinaca siyaasadeed ee dowladda federaalk soomaaliya ay ka qaadatay arrimaha kenya ku qanacsan tanina waxa ay caddayn u tahay go'aankii ay ku sheegeen madaxda qaranka gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya in aysan gorgortan ka geli doonin hantida dadweynaha iyo madax bannaanida soomaaliya muwaadiniin u dhashay dalka bangaladesh ayaa ka mid noqday dadkii ku geeriyooday shilkii gaari ee ka dhacay gelinkii dambe ee shalay waddada xiriirisa magaalooyinka hargeysa iyo berbere ee somalilan cabdirashiid cali maxamed shalay gelinkii dambe shil gaari oo sababay khasaare isugu jira dhimashiya dhaawac ayaa ka dhacay waddada xiriirisa magaalooyinka berbere iyo hargeysa ee somalilan shilkan oo si gaara uga dhacay deegaanka dacarburuq ee gobolka maroodijeex ee somalilan ayaa yimid kadib markii ururmada gaari xamuulah oo iska laheyd shirkadda bixen group ee ka shaqaysa gudaha deegaanada somalilan intaasi kadib daliska ciidamada ilaalada wadooyinka taraafikada ee somalilan ayaa faahfaahin dheerada ka bixiyey waxyaabaha sababay shilkii shalay ka dhacay waddada xiriirisa magaalooyinka hargeysa ee barbara iyo sidoo kale inta uu gaarsiisan yahay rasmiyan khasaaraha ka dhasha shilkaasi afhayeenka ciidamada ilaalada wadooyinka ee taraafikada somalilan faysal xiis oo saxaafadda xalay kula hadlaya magaalada hargeysa ee somalilan ayaa ugu horeyn waxa uu tacasi u diray ehlada dadkii ku geeriyooda shilkaasi faysal xiis waxa uu sheegay in shilkaasi ay ku geeriyoodeen ilaa iyo afar qof oo laba ka mid ay ajaanib yihiin una dhasheen dalka bangaladesh sidoo kale waxa uu sheegay in toban ruux ay ku dhaawacanta shilkaasi afhayeenka ciidamada ilaalada wadooyinka ee somalilan faysal xiiso hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in tobanka qof ee shilkaasi ku dhaawacantay afar ka mid ah ay u dhasheen dalka bangaladesh halka lixda kale ay yihiin soomaali mas-uuliyadda shilkaasi ayuu dusha uga tuuray wadihii gaariga oo isagu ka mid noqda dadkii shilkaasi ka geeriyooday waxa uuna sheegay in wadaha gaariga tan iyo markii uu ka baxaya magaalada hargeysa uu taleefon ku hadlayey taas oo ugu dambeyn sababtay inuu shilkaasi dhaco
magaca taliyaha ciidanka booliiska waxaanu tacsiidtiina la u diraynaa eheladii iyo qaraabadii ay ka dhinteen shilkii maanta ka dhacay xalka kodeere iyo dacarbaro udhaxaysa halkaa waxaa ku dhacay baabuur milibas ah oo ay leedahay shirkadda laga bixin waxaa ku dhintay afar qof laba waa bangaladesh labana waa soomaali somalilander waxaa ku jiray darwalkii baabuurkaa waday shilkaa waxaa sababay shilkaa waxaa sababay darwalkii baaburkaa waday oo ku hadlaaya mobile waxaa ku dhaawacmay toban qofood afar qof waa bangaladesh lixda kalena waa somalilander markii shilkaasu dhacay waxaa goobtaa markiiba yimid taliyaha ciidanka booliisku rugtii uu ka sameeyey dacarburo ayaa markiiba u soo gurmatay oo goobtaa dembi ka dhacay timid taliyaha ciidanka booliisku rugtaasoo keliya muu samaynine wuxuu sameeyey rugo badan sida xamaas kalabaydh halkaa looga dhexel dari weyne rugahaasoo dhan buu sameeyey wuxuuna u sameeyey waxa weeye si looga hortago shilalkaasi inaana dhicin oo xawaaraha saa'idka ah loo yareeyo marar badan buu itqaaday taliyaha ciidanka booliisku inaan moobilada lagu hadal in xawaaraha saa'idka ah la dhimo laakiin maanta warkii way dhaaftay qofkii meel kasta rug baa laga sameeyey ha ku tala galo in lagu qabanayo goobaha cayiman ee aan soo sheegnay dhinaca kale afhayeenka ciidamada ilaalada wadooyinka ee taraafikada somalilan faysal xiis ayaa waxa uu fariin u diray wadayaasha gaadiidka ka howlgala deegaanada somalilan isagoo uu sheegay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono daraawalkii lagu arko asagoo ku dhaqmaya shuruucda ay soo rageen taliska ciidanka booliiska somalilan dadka rakaabka inta badan isticmaala gaadiidka ayuu ugu baaqay inay la soo xiriiraan taliska ciidamada ilaalada wadooyinka oo haddii ay arkaan darawal taleefon ku hadlaya muddada uu gaariga socdo waxaan leenahay rakaabku hadday arkaan darawalka oo ku hadlaaya moobil waxaa laga codsanayaa inay u sheegaan rugaha ugu dhow ay ciidanka booliisku joogaan taliyaha ciidanka booliiskuna wuxuu farayaa in rugaha loo soo sheego inay markiiba baawurkaa joojiyaan oo wax ka qabtaan marar badan ayuu taliyaha ciidanku ka hadlay in xawaaraha la yareeyo war xawaaraha waxaa loo ogol yahay siddeetan kilomitir inuu ku socdo baawurka had iyo jeer shilalka waxaa sababa waa darwalinta shilkan axdinta labaasaa ka dhacay oo aad iyo aad wax looga tiraayado ah war labaadna waxaan leenahay dadkii ku dhintay ehladooda iyo qaraabadooda ilaahay ha u naxariisto ilaahay- kuwii dhintay ilaahay ha u naxariisto kuwa eh, dhaawacana ilaahay eh, ha caafiyo kiiskaa baadhisiisu way socotaa wixii ka soo baxaana dib baan kasoo sheegi doonaa baadhista ka hor necmayne laakiin waxaan ku- waxaan ku celcelinaynaa in shirkaasi uu sababay moobilkii uu ku hadlayay darawalkaas wuxuu ka bilaabay hargeysa ilaa halka shirku ka dhacayay moobilkaasi ku hadlayay inta badan deegaanada maamulka somalilan ayaa waxaa ka dhaca shilalka noocan oo kala iyadoona dhowr mar oo hore taliska ciidamada ilaalada waddooyinka ee traafikada somalilan ay soo saareen awaamiir ku socota wadayaasha gaadiidka ka howlgala deegaanada somalilan inkastoo ilaa iyo hadda sidii loo baahnaa uusan u dhaqangelinin shuruucdaas ay soo rageen ciidamada ilaalada waddooyinka ee somalilan aad buu mahadsan yahay cabdirashiid cali maxamed guud ahaan waxaa intaa ku dhan warkii oo aad kala socotaan raadio cadaado f m megahertis cid alla iyo cidda warka uu seegay waxay dib kaga daalacan karaan baraha internetka ku leenahay ee www radio cadaado com facebook iyo sidoo kale twitter warkan warka xigo ramadaanul kariim